waxaana wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan halka aad nagala socotaan ama naga dhegaysanaysaan waa madasha sigisti haddaba maanta oo jimco ah waxaa khadka si toosa ugu jira madaxweynaha kaatumo cabdalle maxamuud haybe oo ku magac dheer cagalole isagoo jooga magaala madaxda khaatumo ee buuhoodle bal marka hore aan ku soo dhoweeye madaxweynaha madasha sigisti madaxweyne soo dhowow a bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan asha sigistiga iyo shaqaalaheeda iyo guud ahaan dadka shacabka ah ee ku jira ee soomaaliyeed meel kastay joogaanba salaamtaa islaamkaan ku salaamaya waa dhowahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay anaguna sidoo kale waxaanu kaaga mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga ah oo aad nasoo siisay madaxweyne bal marka hore aan ku weydiino bal xaaladda khaatumo maamulka khaatumo xaguu marayaa maxaa cusub oo ka jira maamulkii khaatumo bismillah mar walba waxaa mudan xaajo kasta oo lagu jiro iyo marxalad kasta oo lagu sugan yahayba wixii alla qadaray in lagu xamdi noqo alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad baa loogu wanaagsan yahay guud ahaan xaaladaha colaadeed iyo maxaan ku rahdaay siyaasadaha murugsan ee gobolada waqooyi ka yimid marka laga tago dadka ku sugan deegaanadan sool sanaag iyo cayn nabadgelyo guudo bay qabaan marka arrintaa laga reebo oona un alxamdulilah wixii alla keenaba waa ku xamdi naqaynaa sida allaha macluulkaahana abuurtay sida quruxda badan lenoo abuurtay nimcooyinka faraha badan lenana siiyey baanu ku xamdi naqaynaa waa lagu nabadgelya qaba deegaanada guud ahaanada
waayahay sida aanu la soconno hadda adiga khaatumo ka ah madaxweynaha cali khaliifna kolley isna madaxweyne kale ayuu ka yahay khaatumo marka adiga maxaad ku kala duwan tihiin labadiina khaatumo khaatumada cali khaliif iyo tan aad adigu hadda madaxweynaha ka tahay adeer aad baan uga xumahay inay iskaga kaa khaldan tahay intaas iyo haddii ay ujeedkaagu yahay inaad dadka fahansiisada adano waxaanu ku kala duwannahay anigu waxaan ku taagnahay dastuurkii maamul goboleedka kaatumo loo aas aasay taleex gudubada loogu aas loogu suray two thousand two alifkii sidaad ka warqabtaba nidaamkaas khaatumo wuxuu leeyahay dastuur wuxuu leeyahay maxaan ku rahdaay golayaal waxaa jira guud ahaanba dastuurkii iyo nidaamkii u qornaa maamul goboleedka khaatumo iyo dadka reer khaatumo ay samaysteen baan ku taagannahay nidaamkan haddeerta anuu madaxweynaha ka ahay sidaad og tahayna madaxweynihii hore ee maamulka khaatumo wuxuu ka mid noqday maamul goboleedka soomaalidiis iyo gobolada waqooyi taas baa u diideysa inuu sheegto ama aadanuhu kuwa tilmaamo madaxweyne khaatumo wuu ahaan jiray caynaba ayuu arrintaas markii uu heshiiska la saxeexday inuu ka mid yahay gobolada waqooyi maamulka ay sheegtaan taasaa diida adeer nidaamka dastuurka ah ee noo qoran baa anigana ii ogolaanaya inaan madaxweynihii maamul goboleedka khaatumo ee rasmiga ah inaan ahay taas baa u diideysa madaxweynihii hore ee khaatumo inuusan sheegan karin ahaynna maxaan ku rahdaay madaxweyne sheegan karin sidaas laaftigeed markuu arrimahaas ku kacayna dee si dastuuriya oo nidaamku uu qabo khaatumo ayaa baarlamaanka khaatumo uga xayuubiyey maxaan ku rahdaay xasaanadii uu lahaa ee hore loogu dhiib loogu dhiibay sidaasuusan ku ahan taasaan markaa ku kala duwanna
waayahay madaxweyne cabdullaahi maxamuud haybe cagalule si aan la soconno waxaad ka ahaan jirtay cali khaliif dowladdiisii khaatimo madaxweyne ku-xigeen shirkani ay waqooyi la yeesheen gobolada waqooyi wuxuu kasoo bilaabmay harge wuxuu kasoo bilaabmay jabuuti etoobiya intaba waad la socotay madaxweyne ku-xigeen baad ka ahay hadda maxaa abuuray inaad hadda tidhaahdid waxay ku biireen gobolada waqooyi ama ay ka mid noqdeen ama aad madaxweyneba adigu aad ka noqoto tidhaahdid waa laga qaaday jagadii professor cali khaliif maxaa hadda sababay ila marka hore waa kula socotay aad
aad baad oda mudane aad baad u mahadsan tahay su-aal aada u qiimo badan oo qaali ah mudanna in bulshada laga qanciyaada weydiisay kuna haboon haddaan arrintaas dul taago sida dadka arrimaha kaatumo u dhundaloola ama xog ka xog hayaa ay ogyihiinba muddo dheer oo badan waxaanu ku kala duwanay mabaadi'da hogaaminta khaatumo oo aanu arkiyey mar walba inay u janjeedho dhinaca gobolada waqooyi marar badan arrintaas maxaan ku rahdaa khilaafkeedu waa soo baxay war qarsoonayo iyo aan qarsoonaynba aakhirkiina adeerow nidaamkii aan isla ogolaanay waa jirtay mar aan isla ogolaanay wadahadal oo ay weliba sababeen oo sababta ogolaanshaha ay lahaayeen gole maxaan ku odayaale odayaal ah ama golaha golaha dhaqanka golaha aan idhahda dhaqanka yanadane gole markii hore g eleven iyo loola jiray oo markii dambena isu bedelay golaha odayaasha reerka tumo golahaas iyo qurba joog ayaa ku shiray magaalada nairobi waxay soo saareen heshiis jeedin ah oo ay maamulka usoo jeediyeen oo ay leeyihiin wadahadal cid kasta oo dani inaga jirto waa lala hadli karaa annaga oo maxaan ku iskula khilaafsan annagu odayaashu markay go-aankaa soo saareen go-aankaa waa annana waanula qaadanay wadahadalka ujeedooyinkiisu waxay ahaayeen way qodobaysnaayeen qodobadaas haddaanba kuu taataabto waxaa ka mid ahaa in aan laba maamuus oo isgarab degan oo maxaan ku rahdaa reer waqooyi ah inaanu noqono inay ciidamadooda la baxaan arrimaha noocaasa maxaan ku rahaa madaxweynihii hore ee maamulka khaatumo in badan ku gorgortamayey noona sheegayey lahaana oo intaanu xabad wax ku baali dooni lahayn waxaan xalka ku baali doonayaa in maxaan ku rahaa maamul goboleedka khaatumo inuu deegaanadiisa uma wax banaanaado oo maamul noqdo waxaan ku baali doonayaa wadahadal taan wadar ogolaanay taasay ahayd wax taana marna ogolaan ogolaana doonin horena aanan u ogolaanin kulana socon kulana socon doonin wuxuu ahaa tan haddeer ka muuqata ee ku-biirista maxaan ku rahdaa goboladaas soomaali jiidka taadeer marna iskumaan raacin mar hore iyo mar dambe toonna iskumaanan raacin sil qura oo ka midana nin ka qayb gelay maahin marka ay muuqatay in maxaan ku rahdaa ay caddaatay wadaadku meeshuu wuxu wadaa oo reerka u horeya inay tahay tii markii hore baan ku tuhunsanaa marar badanna garteeda lama galay markay caddaateen adeer si cad baan uga horin nidaamka iyo kitaabkii aan maray iyo dastuurka noo qoran baana intaa ay faraya taasaana ku taagana taasaana sababta inaan maxaan ku rahdaa ay ka hor imaado
waayahay khaatum ahaan adigu hadda madaxweyne ka tahay xiriir noocee ah ayaad la leedihiin dowladda federaalka iyo weliba dowlad goboleedyada sida puntland oo kale iyo dowlad goboleedyada ka jira federaalka hoos yimaada xiriir noocee baa la leedihiin
waad mahadsan tahay annagu ilaa iyo hadda ma nihin marka xariirda laga hadlo maamul goboleed dowladda federaalka ahi ay aqoonsatay oo maxaan ku raha ay u aqoonsatay maamul goboleed balse waxaanu ku jirraa sidii dadaal arrintaasi ay u iman lahayd dadaalkeedaanu ku jirraa ma jiro xeerar aanu kala qoranay iyo xeerar haddeerto maxaan ku raha dowladda federa federaalka ah laga dhexeeya oo cad oo miiska yaalla ma jiraan laakiin waxaanu ku taagan dabooyinkii loo mari lahaa in maxaan ku rahdaa maamul goboleed la aqoonsaya inaanu noqono haddii alla awoodda la hidmo maamul goboleedyada soomaaliyeed ee kale a soo hadal qaaday mabaadi'da naga dhexaysa mabaadi'da soomaalinimada ah ee federaalisimka waa mabaadi' aanu ogolahay dastuurka iyaguna ogol yahay nidaamka federaalisimka ah ee soomaaliyeed waa naga dhexeeya laakiin ma jiro cid haddeerto gacansaar buuxda aan la yaanahay oo aanu heshiisyo iyo maxaan ku raha wadahadal toosa gallay oo maamul goboleedada aad ka hadlaysaa
waayahay madaxweyne cagalule saan ogsoonnahay dowladdii hore aad madaxweyne ku-xigeenka ka ahayd puntland waxay iyadu aaminsaneed inay tahay cadowgeyda koowaad ayna weerar ku qaado oo dhulkeedii sheegatana dhulkeeda qaar ka mid a weli dowladdiina aad hadda adigu madaxweyne ka tahay ma aaminsan tahay sidii mise si kale nidaam kale in loo galo ayaad aaminsan tahay
ima fahmin adigoo iga raallia codku waa iga googo-ayaa ku celi su-aasha adigoo raallia
su-aashaydu waxa weeye madaxweyne sida aanu la soconno dowladdii hore ee khaatumo aad ka ahayd madaxweyne ku-xigeenka waxay aaminsanayd inay tahay cadowgeeda koowaad puntland taasoo ah inay sheegato dhulkeeda qaar ka mid a dhibaatana ay ku hayso dowladda adigu hadda madaxweynaha ka tahay ee khaatumo weli ma aaminsan tahay tii mise inaad wada hadashaan oo ay xiriir yeelataan ayaad aaminsantihin
aada baan u mahadsan tahay runtii su-aalo wax ku ool ahoo mudan in bulshada laga qanciyo qodka ku jirta ayaad weydiinaysaa waana kugu mahadi arrinka ayadaa aada iyo aad iyo aad baan waxaan usoo dhaweynayaa in su-aalahaas maxaan ku dhahdaay aada weydiinayso dhigooda oo kale inaad ku dhiirato inaad weydiiso haddaan su-aashaa u dhaqaaqo aad weydiisay runtii waa run in dawladii hore ee aan madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa ay maamul goboleedka puntland inay u taqaanay ama ula dhaqmaysay inay cadowgeeda koowaad inuu yahay maamul goboleedka khaatumo waa run in khilaafaad fara badan fara badan iyo waxtirsi badan inuu naga dhexeeyey ama uu soo jiray haddaan arrintaa ku noqdo maamul goboleedka puntland runtii waktigii la aasaasay maamul goboleedka puntland waa nineteen ninety seven aan filaya inay ahayd dadka gobollada sool sanaag iyo cayn degan si buuxda ayay dhismihiisii uga qayb qaateen degaanada sool sanaag iyo cayn hadeer ay ciidamada gobollada waqooyi ku sugan yihiinna sida la wada ogsoon yahay waxaa laga qabsaday maamul goboleedka maxaan ku puntland baa laga qabsaday oo ay waktigaa ka tirsanaayeen arrimo ka dhashay qabsigii degaanadaas la qabsaday dadaal la-aantii ka dhacday maxaan ku dhahdaay ama aanba odhan karo qabsigeedaaba maamul goboleedka waktigaa jiray ama mas-uuliyiintii xilligaa jirtay puntland madaxda ka ahayd ayba sabab ka ahaayeen in gobolada waqooyi ay la wareegaan degaanadaas maxaan ku dhaha sool sanaag iyo cayn ka tirsan haddaan arrimaha ka gudba arrimahaas way soo taxnaayeen intii ay dhalatay maamul goboleedka khaatumiya talaax lagu aasaasay iyo halgeedkii ka horreeyey ee s s c oo aan ahayn mid la xaqiri karo aan ahayn dhammaan sida si buuxda ayaa maamul goboleedka puntland la dagaalamay oo ugu horiyey inay dadka soosanaag iyo cayndadan ay maxaan ku dhahdaa degaanadoodii u madax banaanaadaan ciidamada waqooyi kasoo duuleyna inay kula dagaalamaan puntland arrintaa way soo taartay mas-uuliyiinteedu wayna difaa wayna maxaan ku waxayna ku difaacday oo si buuxda isugu garab taagtay haysashada gobolada waqooyi waa dhab arrin aan la qarin karin weye waxaan kaloo la qarin karin inay si buuxda barayaal badan mas-uuliyiintu maamulada maamulka puntland ay si buuxda eegeediga golaba ama sheegashaha ahaato ama maxaa tidahdaa xuquuqda ay soomaali ku lahaayeen sotaageeda ha ahaatee arrin shacabka lagu qarin kara ma aha arrintaasi arrin soo jirtada yahay guud ahaanta haddii aan ka boqo anigu aamusanantayda oo taa aan ka hadlay ah dadka kasoo jeeda goboladaas maxaan ku dhahdaay puntland waa dad soomaalinima naga dhaxayso waa dad ehel dhow aanu nahay waa dad dana badan aan kalagaan nahay xuduud dheerna ayaan nahay shacabka reer puntland maxaan ku dhahdaay wax badan oo aan la koodi karin baa naga dhexeeya oo guud ahaanba soomaalina naga dhexeeya bay gaar ahaanba nooga sii helo nooga sii maxaan ku dhahdaa xagga derisnimada iyo waxay soo anshaha xagga soomaalinimada jeesiyadda soomaalinimada yaanu kasoo wada jeednada wax badan baa naga dhexeeya ha yeeshee mas-uuliyiintii xilaalka ka qabtay maxaan ku dhaha maamul goboleedka puntland waxay taacaddi badan ku sameeyeen oo aan la qarin karin jiritaanka iyo dib u noolaanshaha maxaan ku dhahdaa dadka reer khaatumo ama sool sanaag iyo cayn runtii arrintaasi arrin la qarin kara maaha manihi mana odhanayo waa cadowgeyga koowaad sababta maxay tahay cadowgeyga koowaad anigu waxaan u aqaanaa ka qoriga dhafoorka iga haya ee laascaanood iyo maxaan ku dhaha xudun iyo talaax iyo inta aan maxaan ku dhaha meelaha ubuuxda u ah maamul goboleedka khaatumo kuwa qori caaradiisa ku jooga waa anigu cadowga koowaad iyo cadowga labaad iyo cadowga saddexaad iyo cadowga afraad buu aqaanaa waxaanan kala xaqirayn oo aan la qarin karin oo aanu maxaan ku dhahdaa caddaynayna in si cadowtinimo leh oo fog in mas-uuliyiintii maamulka ka haysay shacabka waxba kama sheeganayo shacabku waa sidaanu qeexay laakiin mas-uuliyiintii xilaalka ka haysay maxaan ku dhaha maamulka puntland dhaqankii ay kula soo dhaqmeen dadka reer khaatumo ama reer s s c ama sool sanaag iyo cayn mid la qarin karo ama aan legi karno ama aan qarin karna maaha haddoo la joogana waxaan qabnaa arrintii cadaawadda ku salaysnayd mediaha maxaan ku dhahday habeen iyo maalin labada dhinacba ka socotay ee ay sababtay arrimaha aan soo shee- soo sharaxa ay sababeen haddii mas-uuliyiinta reer puntland ay ka garaarayaan diyaarna u yihiin in maxaan ku dhahdaa lagu bedelo wada daris wanaag maadaama wax badan ay naga baxayaan maadaama muwaadiida soomaalinimo aanu wada aaminsanahay maadaama wax badan oo aanan isku raacsanayn ama aanan ka heshiin karin heshiisna aanan ka noqon karin gobolada waqooyi aanu haddeerto heshiiska aanu iskaga mid nahay oo ay soomaalinimada ugu horeyso iyo jiritaanka iyo federaalka soomaaliya ay number one ka tahay waan jeclaan lahayn haddii mas-uuliyiinta puntland annagu waan soo dhaweyneynaa in mas-uuliyiinta puntland ay ka garaabaan tacadigii inoo geystay deegaanadaas oo sanaag iyo cayn waanu soo dhaweyneynaa waanu jecel lahay in maxaan ku dhahdaa si isafgaraba lagaga lagu dhameeyo xumaanahaas dadka reer sool sanaag iyo cayn loo geystay annaga oo mar walba iyo mar walba ay noo tahay laba taabtaan dastuurka iyo maxaan ku dhahdaa jiritaanka taabtumo oo aanu geed dheer iyo geed gaabanba u fuuli doono una fuulayno sidii ay u gaari lahayd aanu u gaari lahayd mabaadida aan leenahay taa wixii aan waxyeelayn ee bulshada reer sool maxaan ku dhahay reer s s c iyo reer puntland ay maxaan ku dhahdaa isaga soo dhawaan karaan oo aan saameyn ku yeelanaynin jiritaanka iyaga diyaar baanu u nahay waana soo dhaweyneynaa waana maxaan ku dhahday boqolkiiba intii la doono wixii aan saameyn ku yeelan doonin waanu soo dhaweyneynaa balse waxaanu ku celcelinaynaa waan ku celcelinaynaa oo shacabka reer puntland ee aan oorka iyo qaraabada iyo soomaalinimada iyo kasii hooseeyaabaa naga dhexeeyaan waxaanu ku celcelinaynaa dhibaatooyinkii ay u geysteen mas-uuliyiinta ama madaxda maamulka puntland hogaaminaysay waa kuwo naga muuqda waa kuwo naga muuqda dhowna u baahan in la dhagana u baahan asalaamu waayahay calaykum waayahay een, madaxweyne aad iyo aad baad mahadsan tahay innagoo weli ku dhex jirnaa een, waraysigii cabdulaahi maxamed haybe cag- cagalulo oo jooga magaalada buuhodle oo khadka telefoonka ku jira een, kusoo dhowaada madasha sigistii waayahay een, madaxweyne sidaynu la soconno isimada beesha aad iyo aad ayay u leeyihiin een, xoog uguna leeyihiin een, dadka meesha degan marka adigu qaab ahaan mala mala xidhiidhay ma ku taageersan yihiin qaabka isimada aad ula xidhiidhay waa qayb caynkeeya
ismada ka hadlaysaa ma ismada soomaali ah ma kuwa khaatumaa ma kuwa waa kuwa kha- yaa adigoo raalle waa kuwa khaatumo isimada khaatumo xidhiid nooceeya baa leedii
aad iyo aad baad umahadsan tahay runtii beeshan ama dadka degan sool sanaag iyo cayn waa dad asal ahaan soo jireen a leh oo ay aasaas u tahay maxaan ku dhahdaa madax dhaqameedku waa asaasiyo runtii su-aasha aada weydiisay sida marar badan mediaaba ka muuqatay waxaanu gacan saar dhowanahay dhammaanba ama majority-ga maxaan ku dhahaa madax dhaqameedka ee gobolada sool sanaag iyo cayn waxaan ku ixtiraamaynaa oo dhaqankanagu una in had iyo jeer wixii dhaqan iyo ku saabsan maxaan ku dhahdaay arrimaha bulshadaba inaanu mar walba u daba fadhino waxna ka weydiino kalena tala gallo mar walba arrin kasta oo maxaan ku dhahdaa saameyn ku leh bulshada reer khaatumo yes waxaan odhan karaa gacansaar dhow baanu leenahay wootashi baanu leenahay isxogeysi baanu leenahay xaasho kasta oo timaada wootashigeeda iyo kaarinsigeedaanu leenahay
W- waayahay een, madaxweyne een, sida aan la soconno adigu khaatumada ah hadda aad u ka tahay madaxweynaha ma mid kumeel gaadhaba mise waa mid rasmiya xilligeesa ku egta
Een, aad iyo aad baad umahadsan tahay Een, muddada een, anigu xilkakan haddeerta aan hayo een, waxay ku eg tahay waxaad igu waqti haddeer toban bilood meelahaas aan filayo inay ka cabsan tahay la kacday Een, nidaamkii hore ee, maamulkii hore lagu dhisay magaaladaas een, ee, saaxdheer oo madaxweynihii hore madaxweyne ka ahaa ninaan madaxweyne ku-xigeen ka ahaa nidaamkaas baanu anagu haddeerta ku shaqaynaynaa inta muddadaas ay jirtana een, maxaan ku dhahdaay anagu ama ay bulshada reer khaatumo si buuxda sirweyne ay arrimaha ku wasaqurayso oo kaga araysanayso intaa isugu imanayso annagu inta sii haynaynaa oo intaasaanu sii joogaynaa haddii allah wooda laydno ka bacdina waxay u furan tahay taladu reer faatimo iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday siyaasiyiin tahay iyo hadday waxgarad kala tahay iyo hadday durbajoog tahayba taladu mar walba waa mid dhulka taalla ma aha mid kilkilada annaga noogu jirta ma aha mid aanu inqilaab ku haysano ma aha mid maxaan ku dhahdaa aanu cilminatini ku haysano waa mid mar walbaadan ku salaysan waratashi iyo wixii dan la meedo ee bulshada reerka garab iyo maxaanku mid dhaqan iyo mid siyaasada wixii dan la meedo ku hogaansan kuna hogaansami doona mar walbana taladooda ku salaysan tahay waratash iyo isafgarab iyo wixii bulshadu ay isla qaadato waan adeer intaasaan kaale taana adigoo mahadsan waayahay sidaanu ogsoonnahay madaxweynaha maamulka laftiisa oo khaatimo cali khaliif isaga laftiisa wuxuu aaminsanaa waxa aad aaminsantah o dhan inay tahay cadowgooda koowaad somalilan inay wadahadal la furayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay dalka iyo xoreynayaan iyo meesha meel kasta ay tagaan inay xoreynayaan dhulkooda ay gacantoodana ku soo celin doonaan sidaas ayuu aaminsanaa maxaad idinku siyaasad ahaan kaga duwan tihiin tiisii hore uu aaminsanaa oo haddana uu heshiis la galay somaliland maxaad kaga duwaanaan kartaan oo dadka reer khaatumo ay odhan karaan waa khaatumadii saxda ahayd oo dhulka iyo dadka gacanta reer sool iyo sanaa kusoo celin karta
adigoo mahadsan su-aashaas mashaalla baan odhan karaa anigoo aan ku duraynin sababtu maxay tahay in badan baa waxaan ka hadlaysa in khaatumo ay leedahay dastuur iyo mabaadiyo qoran taas baan waxaan kuugu caddeeyey oraanti in ugaadka aad magacaabayso inuu ka leexday oo u jabiyeyba mar hore kuu tilmaamo adiguna waxaan kuu tilmaamo in kitaabkii alle ee aan maray iyo dastuurkii noo qoraa iyo rabitaanka bulshada reer khaatumo inaan ku taaganahay baan maxaan ku dhaha mar hore kuu qeexay oo kuu kuu kuu horumariyey adeertiigaan ku taaganahay federaalka in xidhiir lala sameeyo waanu ka tirsannahay dastuurkayagaa qoraya maamul goboleedyada soomaaliyeed in wixii laga maxaan ku dhahda soomaalinimaa iyo dariisnimaa iyo xidhiir maamul goboleedaa iyo gacansaar inaanu yeelanayo dastuurkayagaa qoraya wixii aan ka bixin xuduudda soomaalinimo iyo qarannimada soomaaliyeed wixii aan ka bixin wixii ka baxa oo sheegta wax kale dastuurkayagaa qoraya adeer inaanaan ka mid noqon inaanaan wax la wadaagin inaanaan maxaan ku dhahdaay dastuurka iyagaa noo diidaya marka mabaadidii dastuurka baan ku taaganahay baan adeer kuleeyahay dastuurkaana ii fasaxaya waxaan ku hadlayo dastuurkaana ii ogol waana tii aan kitaabka alle ku maray qof islaamana waa
waayahay sidaan ogsoonnahay shir ayaa loo ballansanaa boohodle inuu ka dhaco haddaba hadda ergooyin ayaa lasoo soocay qabanqaabinaysa shirkaas ay ku shirayso maamulka khaatumo goormu dhacaya shirkaasi siduuse qaabkee u dhacaya maxaase loola danleeyay
awa shirka weli ajendihiisii lama qeexin inaan ka hor dhacna diyaar uma aha uma ihin waxaa istidiraal ah oo la ogyahay in bulshada reer khaatumo talo iyo tusmo u baahan tahay oo ay inay dashato u baahan tahay arrintaas waa biekama dabcaan waa arrin aan silaysula ogyahay wakti lama qeexin oo taariikh lama qaban ilaa lewaa la qaban maanin haddeer afkayga ka imaanmayso waxa layga hadli doonaana waa un wax reer faatumo ama dadka sool sanaag iyo cayn degan wixii u dan ah ama maxaan ku dhaha meesha ay taagan yihiin ay uga dhaqaaqi lahaayeen hore uga sii socon lahaayeen wax uun ku salaysan waa laysku warsan doonaa haddii allah wooda layidmo muddaduna ma cayina weli ma cayina qodobada lagaga hadli doonaana waxay uun hoos iman doonaan wixii dan u ah gobolada soo saraagiyacayn dadka waayahay madaxweyne inkastoo aad noo sheegtay khaatumo qaabka ay u socoto iyo saa u socoto iyo saa adigu ku diri waxaan ogsoonnahay inay kasoo bilaabatay s s c waxay ogsoon tahay khaatimo inay soo martay madaxweyneyaal aada u fara badan qaar hadda ay la joogaan puntland qaar ay la joogaan somaliland dadka reer sool iyo sanaag iyo cayna waxay raadinayaan qof dhulkooda iyo dalkooda u xoreeyo miyaysan hayn markan in maamulka laga tanaasulo la jabhadeeyo marka hore dhulka la xoreeyo intaan maamul loo gudbin
adeer sida aada la socoto adduunku hadeerto waktigiisii todoban jiray waa la dhaafay ma jirto annaga oo maamula sabab noo diidaysa in aanu maxaanku raabaa ku dagaalamo dalka yaga iyo dadka yagaba oo aanu maxaanku ra mabaadida ay leeyihiin aanu maxaanku raabaaye meel marino jabhad adduunka ka jirta waqtiga kan xaadirkaa waxaan u malaynayaa qof saxaafadda adduunka iyo de kulley indhaha kala hayo oo wax badan og inaa tahay baan filayaaye nidaam baa jira adduunku maanta wuu aqoonsan yahay waxa laga jabhada uu teroriis u aqoonsan yahay anaga teroriis ma nihin maamul deegaankiisii kiisiiyo dadkiisii ay samaysteen dadkiisu samaysteen oo xuquuq dadkiisii wixii ay lahaayeen raadinayo ku daba taaga baanlahay iyada sida loo diidaysana ku dagaalanaan adeegma taasaana loo diidaysa jaabeynta iyo arrimaha taalayso annaga oo maamul ah oo dadkayagii ayna doorteen oo dadkayagii ayna samaysteen ay maxaan ku lahay rabitaankooda aan ku nihin waanu ku dagaalamaynaa rabitaanka iyo jiritaanka degaanada iyo dadkayagaba
waa yahay n kolley n maamulkiinu wuxuu ka kooban yahay sool sanaag iyo cayn sanaag iyaga reer maakhir n xidhiidh caynkeya baad la leedihiin maxaase ka dabacsan tihiin mar haddii aad gobolkii sanaag aad magaciisii ay inuu qoran yahay oo sool iyo sanaag iyo cayn tahay inta badanna ay iyagu degaan maxaad iyaga xidhiidh caynkeya baad la samaysay aase madaxweyne ahaan maxaase ka filaysaa n xidhiidh caynkeya baad leedihiin iyo wada shaqayn
aada iyo aad baad umahadsan tahay aada iyo aad baad umahadsan tahay waxaan dirayaa oo run ah dadka reer maakhir in gobolkaa sanaag xooggiisa ay degan yihiin aanba wax ka deganaana annaga laftigeedu laakiin xooggiisa inay degan yihiin waa in maragna doona adeer haddaad reer maakhir wax igu weydiinaysana anigan haatan kula hadlayaa reer maakhir adeer waxaan leeyahay laba kaad kaweyneyniga wuxuu kasoo jeedaa maakir anaa reer maakir adeer maakir iyo degaanada sool sanaag iyo cayn ama reer khaatumo adeer isku doon bay saaran yihiin isku problem bay yihiin isku dhib iyo maxaan ku dhahdaa isku tacadidaa maxaan ku dhahdaa wax badan baa ka dhexeeya anaa hadda reerka kan ka faallayn maayo diyaarna leeyihiin inaan kaga hadlo laakiin waxaan kaloo keliya ku kuu dayaaninaya inaanu maxaan ku dhahdaa dano badan iyo dhib badan inaanu wadaagno waa naga wada dhexayso ayna mudan tahay fikirkayga in arrimaha sidii loogu midoobi lahaa meela loogu soo wada jeesan lahaa intaas dareenka aan qabo weeye aniga qof reer maakhira reer maxaan ku dhahdaa faatumana ah baa dareenkaas qaba inaanu xiriir badan laanahayna dee anaa labadan kuuli habeel badan oo aan la koobi karin oo aan ka yarayn kaan dadka reer faatimo la leeyahay baan la leeyahay reer maaqan
waa yahay madaxweyne sida ay somaliland sheeganayso waxay leeyihiin doorasho badan ayaa ka dhacday sool iyo weliba sanaag ma aaminsan tahay inay doorashadaasi ka dhacday mise waxaad leedahay waa bubunis
adeer adeer wax doorasho lagu sheego waarkii dad caramo iyo maxaan ku inta marba baabuur waaradaa meelaha tuulooyinka burco iyo wixii ka sokeeya lagaga soo raro laasaamada iyo meelaha la keenayo oo maryo daliigale jirkooda kusoo raxan oo beeraha caynada iyo degaanada laga soo qaadaaday adeer waarkii xaqiiqiyan anigu ma rumeysiyey in dadka sool sanaag iyo cayn degan inay wax doorasho agaleen iyaga laftigoodu statistiska ay sameeyeen baa waxaad ka garanaysaa in dadka degaanadaa degan oo aan odhan karno waxay ku dan yihiin dadka gobollada waqooyi degan dhulka waqooyiga iyo odhan jiray ingiriisku aysan jirin dadka degan oo la odhan karo fifty percent bay ku dan yihiin tirada ay haddan iyagu yidhahdeen waa ka codeeyeen ama ay yidhahdaan waa ka codeeyeen waad ka garan oo weliba goolgoonaysaa oo weliba dad maxaan ku dhaha degaanada sool sanaag ku gogooni oo kasoo jeeda gobollada waqooyi ay hadday doonaan ka qayb qaateen doorashada ay sheegayaan tirada ay soo qaateen baadadeer ka garanaysaa inaanay dadka degaanadaa degenin wax maxaan ku dhaha doorasho ah iyo wax rabitaan oo ay arrintaa maxaan ku rahda inay soo jirin dhiyaasaha iyagu ay soo saareen oo ay yidhaahdeen ama taariikh bay qaateen ama markii dambe waa ay yidhaahdeen waad ka garanaysaa maxaan ku rahda inaan wax doorasho la yidhaahdaa ka dhicin gobolada soo sanaabiyacayn adigoo mahadsan
waa yahay hadda waxaa kolley madaxweyne cusub ayay doorteen haddii uu cali khaliif ka soo dhex baxo siyaasaddaas somaliland weliba wasiirada uu ka soo dhex baxo dhib intee laeg ayayna ku yeelan kartaa khaatimo ahaan
hayaar anigu ma arko de dhibkii awalba jiray iyo mid lamida wax dhaafsinsan uma arko inuu ku yeelanayo annagu qof diidnadaana mawaadiicda meesha taalla haddii cali yimaado iyo haddii ciise yimaado iyo haddii caasha timaado ayaa annagu mawaadiicda meesha taallaanu diidnay waanu diidannahay waanu kasoo horjeednaa ma aha waxaan jidanaa qof ma aha hebel ma aha heblaayana ma aha waa mabaadii mabaadiidaas cid kasta oo kasoo baxday cid kastoo timaadana annaga maxaan ku rahdaay waa kasoo horjeednaa waanu isor taageenaa waxaan qaadan karnaa ma aha ku alla kuu doonaba ha ahaado kuu yimaadaba si isku mida baa loo diidannahay kaa la doortay iyo kaw dooran doonan ee oran doona masiirba ay tahay iyo mid kastoo meesha yimaadaaba sababtoo ah waxyaaba xaaraana niga niga xaraana ma dhasho waxa meeshiga iyo mabaadiida meesha taalla waa manugu wax xalaala oo aan leegelin aan u aragnaayo
wa waa yahay aan ku siiyo kelmaddii ugu dambaysay madaxweyne cabdalle maxamuud haybi dadka ku dhegaysan doona iyo dadka ku dhegaysanaya hadda ee reer khaatimo maxaa dardaanona kaga tegaysaa iyo soomaali weyn
anigu haddii ay kelada tahay waaba suuragal waktiyada qaarkood in maxaan ku raa aqbalka alle inuu ijaabaya uu furayo waa suuragal waxaan ugu ducaanayaa ummadda reer soomaaliyeed iyo ummadda reer kaatimaba midnimo dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaanba midnimaan ugu ducaynayaa midnimaan farayaa midnimaan leeyahay ha la ogaado midnimaan khaasatan dadka reer kaatimo oo ay haraysay midnimo fara badan oo ay sababtay midnimadaasi ay sababeen waxaan si gaara iyaga u farayaa in midnimadooda iyo maxaan ku rahdaa mustaqbalkooda iyo rabitaankooda iyo murugooda iyo maalkoodaba inay u mideeyaan jiritaanka soomaaliyeed iyo jiritaanka maamulkooda khaatumo iyo sidii ay isu garab taagi lahaayeen maamulkan haddeer jooga khaatumo iyo ka iman doona ee ku salaysan rabitaanka bulshada reer khaatumo ku salaysan iyo maamul goboleed waxaan kaloo ugu baaqayaa isla iyaga inay mar walba xoojiyaan soomaalinimada iyo wax alla wixii taageeraya qarannimada soomaaliyeed iyo calankaa buugga ah wixii taageeraya ee wax taraya inay u taagnaadaan sidii ay awoowayaashooda ugu taagnaan jireen oo awoowayaashooda ugu dhinteen laakiin haddeer dhibaatooyin badan ay dhacdhaceen oo runtii soomaali aanu ka dhex arki weynay nala difaacaysa arrintan aanu ku dhimanayno ee qarannimada soomaaliyeed ah ee midnimada soomaaliyeed ah ee soomaali inaan la kala googooyn ah oo aan ay runtii aanan gacan kaga helin dadka soomaaliyeed sida muuqata waxaan ka warqabaa in dadka reer soolsanaag iyo caan ama reer khaatumo in badan oo ka mid ihi inay arrintaa u nuglaadeen oo ay sababtay maxaa anaga soomaalinimada xilka gaarka ee naga saaran uu yahay ay qaarkood hadda kuwa dooraan qaar badan oo anigu ahayna ayba sidaas darteed ugu huloodeen ama ugu janjeersadeen inay maxaan kula kuwa soomaalidka gobolada waqooyi maadaama soomaali aanu ka weynay bay ku doodaan war arrinta ha loo dabaradeega amalaaya arrinta ha loo dabaradeego ha loo dulqaato soomaali masiira ku dhacday dhib weyn baa gaaray inay ga muhim noqonaa maxaan kula rabitaan la-aan iyo nacayb dadka reer khaatimo waxaan uga digayaa xanuunkaas maxaan ku rahdaay soomaali kala qoqobka ee soomaali kala goynta ee gobolada waqooyi ku dhacay iyaguba dad badan oo shacaba oo arrintaa ka fayoodaaba jiraan baa laga yaabaa inaan xanuunkaasi ku dhicin inaanan xanuunkaa u muglaanin in aanay saameyn ku yeelan hiila-aanta aynu soomaali ka tirsanayno inaanay maxaan kuraa saameyn ku yeelan dadka reer khaatumo anaad iyo aad ugu u faraya ama aan maxaan ku rahaa uga codsanaya dadka soomaaliyeedna meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo iyo midnimo iyo midnimo qarankaa soomaaliyeed ee maanta jira in sidii laisu garab taagi lahaa oo maxaan ku rahdaa aynu gacmaha isu qabsan lahayno soomaaliyeed ana intaas waxaan intaa dhaafsiisan anigu aan hadda soomaali odhanayo ma jiraan iftiinka halkaa ka bidhaamaya sidii aynu usii ololin lahayn inaynu gacmaha isu qabsanno oo isku xaqdooro oo maxaan ku rahdaay aada iyo aada iyo aada bay u mudan tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waayahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay waa madaxweynaha khaatumo cabdalle maxamuud haybe cagalule oo jooga magaalada buuhoodle aniga oo ah yaasiin ducaale waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo